beeralayda yar-yar kalsoon waxay la soo talinaysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa ugu horeyn cambaareeyay weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka amisom ee ka socda dalka burundi ee ku yaala deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose war qoraal ah oo kasoo baxay gelinkii dambe ee shalay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey ee magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen deegaanka leego bankimuun xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa ku sheegay warka qoraalka ah ee xafiiskiisa kasoo baxay inay si xoogan cambaareynayaan weerarkii ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose oo ciidamo ka tirsan dowladda burundi ay ku dhinteen xogayuhu wuxuu tacsi u dirayaa ciidanka burundi kuwa oo naftooda ku waayay caawinta sidii nabad loo gaarsiin lahaa dalka soomaaliya waxaana tacsi loo dirayaa shacabka iyo dowladda burundi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun qaramada midoobey ayaa warbixinta kasoo baxday waxaa lagu sheegay inay sii kordhin doonaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ee ciidamada midooda africa ee amisom ee ku sugan soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa dhankiisa cambaareeyay khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose waxaana uu sheegay in taageeradooda aysan marnaba joojin doonin